إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee warbaahintii islaamiga ah alfurqaan qodobada saaka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal ku miray ciidamada xabashada etoobiya iyo kuwa dowladda federaalk haystaan magaalada baydhabo ee gobolka baay hal askari ayaa ku dhaawacmay weerar lagu qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin degmada waajid ee gobolka bakool gaadiidleyda ka howlgala magaalada muqdisho iyo gobolada dalka ayaa sheegay inay dhibaato kala kulmeen xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka taliyaha booliiska gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale ayaa lagu eedeeyay inay dhulboob ka wadaan qaybo ka mid a magaalada muqdisho taliyihii hore sirdoonka dowladda federaalka ayaa ka hadlay fargelinta ay xukuumadda imaaraadka ku hayso dalka soomaaliya warka waxaa qayb ka ah xalqada toddobaad ee taxanaha ta'amulaadka suuradaha nuur iyo alxujraad oo uu jeediyey sheekh khaalid baadarfi warka dibadda dhegaystayaal saakay waxaa ugu doorkaroon gaari walxaaqar xalagu soo buuxiye ayaa ku qarxay koonfurta magaalada talaaviib intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada ugu doorkaroonaa ee warkayaga subax iminkana u diyaar garooba iyagoo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo isniina taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay tobanka bisha barakaysan ee ramadaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinac kalena ku beegan tobanka bisha maaj sannadda laba kun shan iyo labaatanka dhegeystayaal markaana kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal ku miray ciidamada xabashada etoobiya iyo kuwa dowladda federaalk heysta magaalada baydhabo ee gobolka baay dagaalyahanood u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeennimadii xalay dagaal culus ku qaaday xerada askarta xabashada etoobiya ay ku leeyihiin deegaanka awdiinle ee hoostaga magaalada baydhabo ee gobolka baay ee koonfurta soomaaliya cutubyo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeennimadii xalay weerar ku miray saldhigga ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin maanyafuulka ee magaalada baydhabo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal ku qaaday saldhigga ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin degmada waajid ee gobolka bakool weerarkan ayaa waxaa ku dhaawacmay hal askari oo ka mid ahaa ciidamadii lagu weeraray xilada gaadiidleyda ka howlgala magaalada muqdisho iyo gobolada dalka ayaa sheegay inay dhibaatooyin kala duwan ku hayaan xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka faahfaahin ku waadan warkan waxaa inoo ambaqaadaya maxamed qaasim gaadiidleyda ka howlgala magaalada muqdisho iyo gobolada dalka ayaa sheegay inay dhibaato kala kulmayaan xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka gaadiidleydan oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka hadleen dhibaatooyin iskugu jira dhac iyo isbaarooyin ay dhigteen xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka waxa ay sheegeen in laga qaado lacaga xaddhaaf ah oo aan la garanaynin halka ay u socdaan iyagoo intaa ku daray in haddii aan arrintan wax laga qaban ay iyagu iska difaaci doonaan marka waalidkiinaana saaciday baabuuray noo gadeen baabuurkiina haddana waa ku shaqaysan la'anahay oo haddii aad lacagtaasi timo dhiibay aad tiraadidna naftaadii aba qashqashaad ab in lagu dilaaba qatar e markaasna dhacaaya oo tuugada oo wax ay yihiin oo annaga na ku iibso warwarqadda waxaa ku qoran ku iibso waxaan ku iibsa waxaan ka gataa anugu badan ma uga sii ii karaa aniga markaan wax ka gadaa annagaa janadka dhibanayaalaan nahay dhibanayaal xoog lagu haystaan nahay dhibanayaal xaquuri la haystaan nahay haddana waxaa waaye gardarrada nala ku haysto waxaad moodaa gardarra garab ogba inay tahayba gardarra garab og inay tahay waa gardarradu gardarra garab ogay noqotay marka insha allahu tacala in wax laga qabtaan rajayhayna haddaan laga qabayna dadkan gaadiid kale maanta meesha jooga oo isugu daran bajaad caasi t m b g leylo baabuurta inuu xamuul ka qaado waa malaayiin qofood nimankaasuna waa tumayn dhowr qofood haddaan laga qaban insha allahu tacaala ay kaska qaban karo dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa haatan waxa ay wajahayaan tacadiyaad kala duwan oo aan horay loo arkin kuwaas oo ay kula kacayso dowladda federaalka xilli kasta bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho taliyaha booliiska gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale ayaa lagu eedeeyey inay dhulboob ka wadaan qaybo ka mid a magaalada muqdisho farxaan cali cabdulaahi ayaa warkan inoo akhrinaya bulshaanahay qof ma haysano dhulaan leenahaan degannahay dhulkayna nin aan ka degannaha male anankaa iskale maalin walbana boolisku waa noo cagajuglayhaa dadkan oo ku dhaqan degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegeen inay cabasho ka yihiin taliyaha booliska dowladda federaalk ee gobolka banaadir ninka lagu magacaabo mahdi iyo taliyaha saldhigga degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho waxa ay sheegeen in raggan ay boob ku hayaan dhulkooda oo ku yaala degmadaas islamarkaana ay awood u adeegsadeen oo ay weerar ku soo qaadeen qaar ka mida dadka dhibanaha u ah mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalk ayaa la hadlay warbaahinta iyagoona si cara leh uga falceliyey arrintan waxaana dhibay boolis taliyaha qaybta iyo ka socdo saldhigga oo ku horboodaayo ismaangaab yaasiin dhagool asigana wuxuu wataa qayb kale waa la socoyaa waxa hadda loo boodaayo waa asiga bulshaanahay qof ma haysano dhulaan leenahaan degannahay dhulkayna nin aan ka degannaha male anankaa iskale maalin walbana boolisku waa noo cagajuglayhaa waxaana dhibay oo naqaribay oo naqaribay ismaangaab taliyaha saldhigga cabdicasiis ismaangaab waana dhibiyey wuxuuna u haystaa dhulkaan degenin annaga oo sharciyaysnaayo annaga aan lahayn annaga dhul islaami ma degenin maxaan ku yidhahdaa garaash islaami ma degenin dhul aan leenahan degannahay macalimahdi iyo ismaangaab waa inna laga qabtaa iyo ciidanka ay wataan shalay annaga oo guryeena isaga jirno oo iska hergeleyna ayay duhurka xabad nagu askaysiiyeen dad curyaameynhaa jooga dad umulaahaa jooga dad masaakiinhaa jooga waa inna laga qabtaa dadkaas si kastaba bulshada ku nool muqdisho ayaa la daalaadhacaya dhibaatooyin ay ka mid yihiin dhaca soo lalaabtay taas oo ay sheegeen inay ku hayaan mas-uuliyiin iyo saraakiil ka mid a dowladda federaalk haddaba degmada cabdilcasiis oo ka mid ah degmooyinka magaalada muqdisho ayaa ah degmo muhiim oo istaraatiiji ah marka loo eego degmooyinka kale ee dhaca muqdisho waxaana ku yaala kawaanka malaayga iyo dekedii hore ee muqdisho sidaasi darteed ayaa waxaa sidoo kale qaar ka mid a waxgaradka ku dhaqan degmadani sheegayaan in dhowr kol oo hore ay degmadan soo damaaciyeen shisheeyaha ku sugan dalka iyadoo qatar oo qayb ka ah dowladahaasi shisheeye ay rabootay inay qaadato dhulka uu ku yaallo kawaanka malayga iyadoo adeegsanaysa calooshood ushaqaystayaasha ka mid ah dowladda federaalk waxaana arrintaasi ka biyo diiday shacabka degmadani oo si wada jira uga soo horjeestay damaca guracan ee dowladda khatar oo ka mid ah shisheeyaha ku soo duulay dalkan soomaaliya si ay u gurtaan khayraadka ceegaaga dhulkan hodanka ku ah macaadinta noocyadeeda kala duwan taliyihii hore ee sirdoonka dowladda federaalk fahad yaasiin ayaa ka hadlay fargelinta iyo xukuumadda imaaraadka ku hayso dalka soomaaliya faahfaahin umuurtaas ku saabsan waxaa la diyaaraa cabdalle mukhtaar fahad yaasiin ayaa sheegay in dowladda imaaraadku ay faragelin weyn ku hayso dalka soomaaliya kuna lug leedahay khilaafka ka dhex jira dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada wuxuu intaasi ku daray in xukuumaddan ay maamulada ka jira soomaaliya ee shisheeyaha ku daawan ula dhaqanto sida itoobiya oo kale dowladda hadda ka jirta soomaaliya madaxweyne xasan sheekh madaxweyne ka ah imaaraadku saaxiib uu leeyahay barbaleem hadda asagu kuma qabo asaga kuma qabo markaan leeyahana waa u kasahaya kelmadaas ayagaa barbaleem ku qaban rabin sistamkiisa inay la dagaalamaan rabaan inay dowladdiisa dhibaateeyaanay rabaan buuqa siciidani ayagaa wada kan axmedoobe ayagaa wada waxaan socdoo dhan ayagaa wada isagu laakiin dhib kuma qabo de ama faa'iido ku qabaa ma garanayo yani ayaga inay dowladnimadii iyo qaranka soomaaliya dhibaato ku hayaan waa ujeedaa laakiin isagu waa aamusan yahay marka ma dan buu ku qabaa ma wax aan anaga ogeyn buu buu ogyahay ma faham ka duwan fahamka nagu haystaa leanna waxaa hawl ku socota oo dhan ayagaa dabada ka riixaya madaxda maamulada soomaalida ee shisheeyaha daacadda u ah ayuu sheegay inay gebigood iska hor keentay oo mid mid kale heshiisla ah uusan jirin marka muuse markuu joogay saaxiib bay la ahaayeen hadda ka horna saasaan wax uga qorayba dani bay saaxiib leeyihiin xasheekhay saaxiib leeyihiin axmedoobe ay saaxiib leeyihiin kullina waa isku qataataysan yihiin laba isa salaanta kuma jirto axmedoobe iyo dani isma salaamaan xasan iyo dani isma salaamaan muuse biixi iyo xasan iyo dani isma salaamaan kulligoodna qibladooda waa imaaraad nidaamkii etoobiya ka jiri jiray tigreega baa wuxuu ku shaqaysan jiray waxa la kadhaho soomaalida wada hayso kala hayso waxasotaa tigreegu markay dalka joogeen kulli arsabaa la wada aadaya laba israbtana ma jirin tigreegu ajandahoodana wuxuu ahaa inay soomaalida wada hayaan laba laba mid mid u gudbaana uusan uusan uusan jirin yacni axmedoobe taladiisu waxay taallaa abuudabey qayb ka mid a sicidanina abuudabey baa taallaa waana la saaxiib labadoodana isma salaamaan dowladda imaaraadka ayaa ka mid ah dowladaha doonaya inay dalkan soomaaliyeed ay kala qaybiyaan iyagoona dhaqan gelinaya qaybi oo xukun kuwaasoo ahdaaftooda ugu weyn ay dalkan kala yihiin tahay gumeynta mujtamaca muslimka ah ee soomaaliyeed iyadoo laga jawaabayo dulmiga imaaraadka ay ka wado dhulalka islaamka waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay fulisay howlgal lagu dilay saraakiil ka tirsan imaaraadka kaasoo ka dhacay xero gorden oo ku taala magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya
markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada toddobaad ee taxanaha taamulaadka suuradaha nuuri al xujraat oo uu jeediyey sheekh khaalid baadarfi waxaana halkan ka soo jeedinaya maxamed cali aadan
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا في درسنا هذا سنتأمل في قول الله سبحانه darsigeennan maanta waxaan isku dultaagi doonnaa hadalka allaah ee ah وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قال السعدي رحمه الله asacdi isagoo tacliiqinaya aayaddan wuxuu yidhi allaha sarreeyo wuxuu ka warramayaa xaaladda munaafiqiinta ka haray rasuulka sala allahu calayhi wasallam markii uu jihaadayey iyo kuwa qalbiga ka buka ee iimaankoodu daciifka yahay waxa uuna ku tilmaamayaa inay alle ku dhaaranayaan oo ay leeyihiin haddii mustaqbalka aad nafarto inaan jihaadka u baxno waan bixi doonnaa alle isagoo u jawaabaya wuxuu leeyahay qul laa tuqsimu bimacnaa waxaad ku tidhaahdaan uma baahnin dhaartiinna iyo cudurdaarkiinna alle ayaa warkiinna noo sheegay daacada aad sheeganaysaanna waa mid aan isla garanayno oo aan naga qarsoonayn horeyba waxaan idinku naqaanay isculaysiis iyo caajis aan cudurdaar lahayn marka loo qaateen ma ahan cudurdaarkiinna iyo dhaartiinna dhaarna waxaaba looga baahan yahay qof uu warkiisu ixtimaal geli karo xaaladdiisana la kala saari waayo kaas oo kale ayaa laga yaabaa in cudurdaarku wax u taro amaa idinku soo ma ahan marnaba lagama yaabo in la idinka aqbalo cudurdaar keliya waxaa la idinla sugayaa oo la idinkaga baqayaa inay idinku dhacdo cadhada allaah sidaas darteed alle wuu u goodiyey wuxuuna yidhi inna allaha khabiirun bimaa tacmaluun alle si dhammaystiran ayuu idinkugu abaalgudi doonaa waana taas xaaladooda rasmiga ah aayaddan waxay noo caddaynaysaa in deliilka daacadnimada daacada allaah iyo rasuulkiisa uu yahay aljihaadu fii sabiiliillaah marka jihaadku waa astaanta muujinaysa in daacada alleh iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam ay qofku dhab ka tahay sidaba uu allah subxaanahu wa tacaala yidhi إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وسيأتي الحديث إن شاء الله عن هذه الآية في تأملاتنا في سورة الحجرات aayaddan markaan gaarno ta'amulaadka suuratalxujuraat ayaannu insha allah si fiican uga hadli doonnaa marka qofka xaaladiisu tahay caajis iyo inuu iska culaysiiyo jihaadka isagoo aan haysanin cudurdaar sharci ah loogama baahna dhaar in haddii jihaadka loogu yeero uu ajiibi doono mustaqbalka maxaa yeelay waaqiciisa ayaa ka markhaati kacaya inuu been sheegayo haddii uu jihaaddoon yahayna wuuba u diyaargaroobi lahaa jihaadka kuwa noocaas ah inay jihaadka raacaan waxaan culays ahayn uma soo kordhinayaan allah wuxuu yidhi ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم فانظر إلى ضررهم في الجهاد إذا خرجوا u fiirso dhibaatada ay gaarsiinayaan jihaadka marka ay soo raacaan hadday jihaadka soo raacaan dhibkooda ayaa ah mid weyn mujaahidiintana waxay ku samaynayaan irjaafka iyo taqdiilka ay ku dhex faafinayaan sidaasi darteed kuwaasoo kale in la iska fogeeyo ayay ku habboon tahay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kaloo leeyahay ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم قال ابن كثير رحمه الله ibnu kathiir raximahullah wuxuu leeyahay kuwa alla rumeeyey waxay leeyihiin maana loo soo dejiyo suurad uu ku jiro xukunka jihaadka sidaas darteed alle wuxuu yidhi فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر, نظر المغشي عليه من الموت أي من فزعهم bimacnaa waxay ka argagaxayaan oo ay ka baqayaan la kulanka cadowga isagoo dhiiragelinaya wuxuu alle yidhi faawlaa lahum daacatun wa qowlun macruuf bimacnaa waxaa u habbooneed inay maqlaan oo ay addeecaan xaaladdaas marka uu xaalku dhab noqdo oo uu dagaalku yimaadana haddii ay alle u run sheegaan oo ay niyadda khaalis ka dhigaan sidaas ayaa u wanaagsanaan lahayd qofka xaaladda barwaaqada lagu jiro ku andacooda in marka dhabta la gaaro oo uu wakhtigu dagaalka yimaado uu jihaadi doono kaasi sheegashadiisu waa mid been ah maxaa yeelay diyaargarow loogama jeedo nafsadiisana ma diyaarinin si waaqic ahna isuguma diyaarin hawshaas jihaadka ah waxaan xusuustaa qiso ay iiga sheekeeyeen qaar ka mida walaalaha ka soo baxsaday xabsiga mukalla waxaa u yimid koox ka mida mashaayikhda mid ka mida culimmadaasi waxa uu ku dhahay walaalaha haddii wakhtiga jihaadka la gaaro waxaad arki doontaan cimaamadahan cadcad oo safka hore ku jira maxaa dhacay markii dambe markii jihaadku bilowday xuutiyiintuna ay magaalooyin badan la soo wareegeen ninka sidaas odhanayay waxa uu isaga tegay dalka yemen oo idil haddana waxa uu ku andacoodaa inuu cilmiga sharciga ah baranayo marka aaway hadalkiisii ahaa haddii wakhtiga jihaadku yimaado waxaad arki doontaan ragga cimaamadaha cadcad wata oo safka hore ee jihaadka ku jira alle waxaan weydiisanaynaa inuuna hanuuniyo sheegashada noocaas ah waa mid been ah haddii uu alle u run sheegi lahaa waxa uu ku jiri lahaa safka hore wakhtigan ay xaaladda adag maraysa ummadda muslimka ah in badan oo dadka farta lagu fiiqo oo wax la moodo waaba kuwa hogaaminaya dagaalada maanta ka socda shaam ciraaq yemen iyo meelaha la midka ah kuwa noocaas ah waxaan alle u weydiinaynaa inuu hanuuniyo ama uu naga kaafiyo shartooda isaga ayaa awooda arrinkaas waxaan kaloo alla weydiisanaynaa inuusan naga mid dhigin kuwa noocaas ah naguna suga waddada islaamnimada iyo jihaadka
ألا يجعلنا من هؤلاء وأن يثبتنا على طريق الإسلام والجهاد في سبيل الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
warkan dhegeystayaal saako isinina wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan haatanna warka dibadda gaari walxaa qarxa laga soo buuxiya ayaa ku qarxay koonfurta magaalada tal aviib qarax aad u xoogan ayaa ka dhacay magaalada tal aviib ee caasimadda maamulka yahuudda kaasoo dhaliyey khasaarooyin kala duwan oo soo gaaray dadka yahuudda oo ku sugnaa goobta uu qaraxa ka dhacay maamulka saahinada yahuudda ayaa warbaahinta u sheegay in qaraxan uu si gaara kaga dhacay magaalada tal aviib kaasoo sababay dhaawacay ilaa iyo laba qof oo yahuud ah iyadoona khasaarooyin xoogan uu soo gaaray dadkii ku safrayay waddada uu qaraxa ka dhacay sawiro lagu baahiyey mareegaha fogaan aragga ayaa muujinaya dhowr baabuur oo burbur xoogan soo gaaray kuwaasoo yaala halka uu qaraxa ka dhacay arrintan ayaa keentay in isku socodka gaadiidka uu hakad galo muddo saacado ah dabayaaqadii bishii lasoo dhaafay ee febraayo ee sanadkan aynu ku guda jirnay laba kun shan iyo labaatanka ayay ahayd markii sidaan oo kale qarax xoogan ka dhacay magaalada tal aviib oo lagu burburiyey saddex gaari oo bas ah kuwaasoo ku sugna goob gawaarida laga raaco warkii dhegeystayaal saake aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ee alfurqaan waa inaga intaa